dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti ku ah danjire maxamed cabdi afci oo ah ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga ee u n h c r u qaabilsan guud ahaan qaxootiga soomaalida kusoo dhowo barnaamijka aad iyo aad u macsanta ridwan
waa kaaga mahadcelinaa waktigaaga ugu horeyn bal xaalada guud ee qaxootiga soomaalida haddii aad ku horumarto siday tahay horta runtii waxaa muhiima in la ogaado qaxootiga soomaaliyeed oo qaxa bilaabay laba labaatan iyo toddoba sano lasoo dhaafay inay weli intooda badan ay xarooyin qaxooti ay ku xariisan yihiin labaatan iyo toddoba sano kadib marka waxaad garan kartaa xaaladda shaqsi qaxooti ku jira oo weliba xara ku nool xaaladda uu ku noolaan kara labaatan iyo toddoba sano kadib waxay tahay waad waad dareemi kartaa xaalad aada iyo aada u adag weeyaan waxaan ka hadlaynaa qaxootiyaha soomaaliyeed oo ku barakacay wadamada dariska ah oo kenya ay kamid tahay oo ethoopia iyo jabuuti uganda iyo yemen wadamada dariska soomaaliya la ah markii taqriiban la xisaabo ilaa iyo sagaal boqol oo kun gaaraysa iyo in badan oo southern africa south africa iyo wadamada southern africa ilaa iyo boqol kun halkaas markii qiyaastii waa ay ku nool yihiin ooy nololka u raadsadeen waxaa ka ziyaada ee markaa kuwa ilaa iyo libya u baraka yani ku rafaadsan oo jooga iyo intay ilaa iyo caalamka intiisa kale kale qaarad caalamka ku taalo ee qaxooti soomaaliyeed aynan u cararin oo hoy u raadsanin male inta ugu dambeysada ayaan daweyta waxaan la soconay inay gabdhaha indonesia ku rafaadsan yihiin oo soomaali ah marka arrintaas markaad fiiriso adduunka meel arrintaa oo kale ay ka dhacday oo community waxa oo kale ku dhacay sidii soomaalida ugu dhaci karo ma jiraan aada iyo aada u firaareen laakiin hadda annagu waxaan xoogga saaraynaa marka inaan horta ugu horeyntii beesha caalamka iyo adduun weynaha aan la socodsiina inay qaxootiya soomaaliyeed oo weli soomaaliya ku noqonin laakiin waddanka dibaddiisa ku dhibaateysan inay jiraan khasuusan kuwa dowladaha dariska ah ay martigelinhayaan oo xarooyinka ku nool marka howshaasi waa howl hadda muddo hal sano iyo bar aan soo waday inaan focuska caalamka saarna dhibaatooyinka qaxootiga soomaaliyeed ay ay maalin walba maaragtay ay la kulmaan waana arrin aada iyo aada u culus runtii waa garta waxbaan kaa weydiin doonaa xaaladaha qaxootiga soomaalida ee ku nool dalalka kale laakiin haddii aan eegno xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ee dhadhaab horey heshiisaa u jiray saddex geesood ahaa in dadka iyagoo aan la qasbeyn dalkii ay dib ugu noqdaan weli dadkii dib ma u noqonayaan tirada guud ee noqotayse ilaa hadda ma ka warhaysaan runtii horta dadka iyaga dib way u noqonayaan in badan baa isdiiwaangeliyeen laakiin noqoshadaas hadda noqosho qasab e ma aha noqosho la riixayana ma aha noqosho cadaadis ay ku tegahayaanna ma aha waxaa ilaa iyo labadii sano iyo bar hadda aan soo dhaafnay ilaa iyo toddobaatan iyo shan kun oo qaxooti ah ayaa dadaab keli ka noqda oo soomaaliya uu laabtay qof la qasbay mala miyaad leedahay marka hal shaksi ah oo asaga rabitaankiisa asoona raalli ka ahayn la celiya ma jirto annagana arrintaasi raalli kama nihin haddii nalala socodsiiyana arrintaasi maarata labaan ka qaadaynaa masana waa waan ka waan waan ka shaqatay waan ku shaq yani waxaan ka gelaynaa shaqaan ka gelaynaa si arrintaasi looga looga hortegi lahaa waa dowladda kenya waad ogtahay waa inay waa iiday ku dhawaaqday inay qaxootiyaha dhadhaab la xiro arrintaas wadahadal aan ka galnay madaxweynaha kenya waxay suurtagelisay marka inay dowladda kenya ay martigelisay shir xeer madaxweyne ah oo dowladaha soomaaliya qaxootiyaha kasoo kacay martigeliya oo kenya iyo ethoopia iyo jabuuti uganda ilaa iyo sudan iyo kuwa south sudan joogaba dowladahaas oo idil ayaa kulmay bishii saddexaad sanadkan aan soo dhaafnay waxayna ku heshiiyeen inay shaksi soomaaliyeed xoog loo celini karin ciddii rabto inay noqoto ay iskeed u laabato ciddii rabto inay joogtana ay joogi karto wadamada ay martigeliyeen ilaa iyo waqtiga iyaga ay u arkaan inay inay raallikiin inay noqdaan marka inta baxayso waa in isdiiwaan gelisay waa in u aragtay inayna ku noolaan karin inta ka badan labaatan iyo toddoba sano ka badan xarooyinka ku noolaan karin oo iyaga dib u laabto soomaaliya ku laabto waa garta marka la eego dabcan xataa waxaa jiri kara dad ku dhashay oo wax ku bartay isla kenya gudaheeda ama xeradaas marka dadka la celinayo so uma baahno waxbarashadii meeshii la geyn lahaa amnigii waxyaabahaas ma qiimaysaan maxaase diidan haddiiba ay yihiin in badan oo kamid ah qaxootigan inay ku dhasheen dalka kenya in loo sameeyo bulshada kenya inay dhex galaan oo loo ogolaado shuruuc sharcigii dalkaasna inay helaan su-aasha markaa laba u kala qaadaynaa mid waxa weeyaan noqoshada soomaaliya lagu noqonayo gudaha soomaaliya hadda annagu ma qabno inay suurtagal tahay inay qaxootiyaha soomaaliyeed oo idil ay noqon karaan maanta ay soomaaliya ku noqon karaan maxaa yeelay gudaha soomaaliya waxaa aada iyo aada weli u liita fasiilaadkay u baahan yihin dadka inay noloshooda ku maareeyaan mase ha noqoto caafimaad mase ha noqoto iskuulla mase ha noqoto hoyi mase ha noqoto nolol maalmeedka marka maadaama ay arrinta xaaladda soomaaliya ay sidaa tahay inti markaa damacda iida inay go-aansta inay noqdaan waa in markaa iyaga iskood isku diiwaangeliyey iyagoo xaaladda gudaha la socdo haddii ay markaa saas sameeyaan annagu markaa waxaa nala gudboon inaan caawino intaan caawin karno maxaa yeeley gudaha soomaaliya soomaalida ku nool gudaha ayaa ka badan intii banaanka ku nool oo ku dhibaataysan oo u baahan inay maaragtay arrin fasilaadkaas idin loo sameeyo taasi marka dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa waxay ka wada shaqaynhayaan si gudaha soomaaliya jawi loogu abuuri lahaa u roon kuwa soo noqonaya iyo kuwa sii joogaba marka kuwa ku hara marka wadamada dariska ah waxaa hadda aan samaynahaynaa runtii wadahadal ayaan ka galaynaa dowladahaas ayaan la hadlaynaa arrintii aada sheegto oo isdhexgalka ah waa arrin annaga aan raalli ka nahay waa xal waara sidii lagu heli lahaa xalka waara waxaa kamid ah in isdhexgal rasmi ah dadkii muddo dhowr sano joogay oo iyaga raba inay wadankaasi ay ku noolaadaan in loo ogolaado inay waddanka ku noolaan karaan ilaa iyo waqtigii ay jecel yihiin inay kusi sii joogaan marka waa mid hadda dowladaha dariska ah ay nidaamkooda ay bedelahayaan shuruucdooda ay bedelayaan isla markaasna aan jecelnahay mustaqbalka dhow inay arrintaasi ciddi rabta marka inay ku noolaato rasmiyan iyo sharciyan inay iskaga noolaan karaan midda kale waxaa weeyaan arrinta tacliinta ah ood ka shanqaraysay labada sanoo hadda soo dhaafin waxaan ku jirnay abaabul ah see tacliin tayale loogu sameyn karaa qaxootiyaha soomaaliyeed oo gobolka ku nool dowladda jabuuti iyo madaxweynaha jabuuti ayaa arrintaas horseed runtii ka qaatay waan u mahad celinaynaa shir ka dhacay december jabuuti ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey oo dowladaha idil ay ku saxiixeen inay qaxootiyaha soomaaliyeed iyo qaxootiyaha kalaba oo soomaalida ahayn oo ku nool gobolka ah inay tayo loo sameeyo tacliinna loo sameeyo jaamacadahana loo loo fududeeyo inay inay aadaan barnaamijka markuu hadda barnaamij runtii hadda aan leenahay waa uu aada buu usoo usoo fiican yahay waxaa kale oon runtii rabaa inaan halkan ka sheego in barnaamijka anaga aan jecelnahay hadaan u n h c r yanina qaas ahaanba hadda aan u ololeynahay in waxaa la yidhahaa xarooyinka in laiska daayo oo xara shacabka lagu aruuriyo ayna jirin dowladda jabuuti ayaa hadda horseed u noqotay in magaca camp laga bedelo oo lagu bedelo degaama oyna dadka marka xur ay noqdaan oo xarada aynan ku xareysnaanin dad baa ku dhashay xaradaas ilmo kusii dhalay ilmahooda ilmo ku dhalay magaalada xaradaas banaankeeda aanan garanaynin arrinta marka waxa weeye arrin aan aada iyo aada oga xunnahay waxaan rabnaa inay arrintaas wax laga bedelo dowladda ugandana sidaa oo kale marka dowladda kenya iyo dowladda ethoopia oo hadda labada xaro ugu waweyn soomaalida ay ku nool yihiin yaan rabnaa runtii inaan mustaqbalka aan dhahno arrintaasi waxaa laga bedelo wa garta aan usoo noqono qaxootiga kale tusaale ahaan libya oo kale qaxooti aada u fara badan oo soomaaliya ayaa jooga inkastoo duruuf kale ay u joogaan oo ay doonayaan inay kasii tahriibaan qaarkoodna ay suuragal tahay inay hadda xabsiyad ku jiraan oo dadka magafiyaasha loo yaqaano ayay ka doonayaan madax furasho yeman waa la socnaa dhibaata ayana ka taagan qaxooti aada u fara badan oo soomaaliyeed ayaa ayaa ayaa ku nool kuwaas oo kale sidee wax looga qaban karaa maadaama aysan jirin heshiisyo dowladahaas u n h c r la gashay kuwaasi horta anigoo yemen baan tegey labada yemen waxaan tegay caasimadda waan tegay sanca waxaana tegay adan waxaana la kulmay qaxootiyaha soomaaliyeed oo ku nool halkaas waxayna u sheegeen inay runtii dhibaato badan ay halkaas yemen ay ku haysato yeman ma aha wadan hadda qaxootiyaha difaaci kara ka difaaci kara dhibaato ku imaata wadan ma aha shacabka u dhashay naftigooda difaaci kara maxaa yeelay xaalada yeman waa aaday aaday runtii dagaal sokeeye ayaa ka qarxay dhibaato badanna shacabka yemeniinta ay ku haysata iyagaaba hadda qaxooti ku ay soomaaliya iyo jabuuti iyo iyo geeska africa hadda ay yeman dariska ay leetahay qaxooti ku wada yihiin marka yemen mathalan waxaan kala hadalnay qaxootiyaha soomaaliyeed shaksiyaad ka raba marka inay noqdaan ay soomaaliya ku laabtaan calaa aqal waxaan aaminsannahay nolosha ay qaarkood ku nool yihiin yemen waxa u dhaanta nolosha soomaaliya maanta ka jirta inay inay ku noolaadaan marka ilaa iyo hadda dhowr kun oo yemen soomaalida yemen ku nool ah ayaad isdiiwaan gelisay in badanna hadda annaga iyo iyo ururka hay-adda la yidhaha i o m a iska kaashanay sidii loo badbaadin lahaa oo soomaaliya lagu soo celin lahaa marka haddana waxaan u sheegayaa qaxootiyaha ku nool yemen haddii ay damacsan yihiin inay soomaaliya kusoo laabtaan inay hay-adda ay diyaar u tahay inay caawiso waxaana la siiyaa waxyaroo saxay ah ay kusoo kaga soo baxaan yemen saxay yar ay kusii joogaan oo ilaa iyo lix bilood ay kuma noloshooda soomaaliya kusoo noqdaan ilaa iyo xad ay ku noolaan karaanna hay-adda ayaa ayaa u sameynaysa oo barnaamij ah marka hadii yemen noolal hadda weyn oo qaxootiyaha soomaliya ku haystaan igala muuqato dhibaatada ka taagan libya ka qabataan libya libya horta iidan dhibaata ka tagan libya dagaal sokeeyaa ka qarxay dowlad shaqayso oo libya dowlad ahaan xukunta ma leh soomaali badan ay halka ku dhibaataysan halkan waxaan rabaa inaan uga mahad celiya dowladda soomaaliya oo special envoy u magacawday maryam iyo ambassador fiqi iyo hay-adda qaxootiga soomaaliyeed commissioner nuur iyo xafiiskiisa muqdisho oo runtii juhdi badan ku bixiyey inay annaga nala kaashadaan iyo i o m si shacabkaa ku dhibaataysan libya loo caawin lahaa marka taa naftigeeda barnaamij ayaan u sameynay intii hadda rabta inay soomaaliya kusoo noqoto waxaan waxaan diyaar u nahay inaan caawin soo celintaankooda iyo waxyaalihii saxay u baahan yihiin iyo markay soo noqdaan si ay mujtamaca dib ugu soo laaban lahaayeen laakiin hadday libya dhibaatada naga haysta inta badan waa in dhalinyaro ah tahriib ku tegay meesha qaarkood la qalday rajo ka qaba inay yurub u gudbaan annagana taasayto waxaa noo muuqata khatartay u gelayaan in yurub la aado ayaa ka weyn runtii aaditaanka naftigeeda marka waxaan leenahay ha ku dhiiranina ha naftiina khatar ha gelinina soomaaliya ayaa aada iyo aada oga dhaantay inay joogaan oy ku noolaadaan intay tallaabo ceenkaas ay qaadan lahayn marka waxbaan ka qaban haynaa caawinaad badanna oo muujinhay waaya ugu dambeyn ambasador afey waxaan jeclaha inaan wax kaa weydiiyo soomaaliya muddo dheer ayay kasoo kabanaysaa burburkii iyo dhibkii gaaray si aad la socoto hay-adaha dowladeed si tartiib tartiiba ayaa usoo kabanayaan hadda xiisado siyaasadeeda dalkii ka jira xaalado amni daraa ka jira markaad aragto ma is leedahay laftirkooda saameyn ay ku yeelanayaan qaxootigan dalkii ku noqon lahaa oo niyajab ayay ku abuuri kartaa waxaa ka dhacaya dalkii aada iyo aad qaxooti badan ayaa markii hadda anaga aan kusoo wareegay xarooyinka muujinaya inay rajo soomaaliya ay kasoo dhalanayso oo ay rabaan inay noloshooda dib uga abuurtaan ay maaragtay waddanka dib ugu laabtaan in badan oo hadda isdiiwaangelisayna waxaad waxay rajo ka qabaan wadankii oo soo hagaagaya annagoo idil baa rajo ka qabno noona muuqato runtii inay rajadaasayto ay tahay rajo shacabka soomaaliyeed wax faa-iido u keeni karta arrinta hadda soomaaliya siyaasadda iyo qaqabsiga niyajab bay ku tahay markaa qaxootiyaha maaragtay soomaaliyeed oo dibadda ku nool waxay horta niyajab ku tahay shacabka naftigiisa guud ahaan waxay niyajab ku tahay beesha caalamka oo runtii usoo haydatay inay soomaaliya wax ka qabtaan oo hadda dhowr iyo labaatan sano kasii jeesatay soomaaliya usoo jeesatay hadda in wax laga qabto marka waa arrin runtii aniga shaksiyan muddo badan ayaan ayaan arrimaha soomaaliya aan in muddaba ku yaro dhex jiray oo siyaasadda aan isku dayeynay inay siyaasad shaqaysa oo rajo abuurta oo dowladnimo soo celisa la helo arrimaha hadda socdana arrimo aada iyo aad hadda runtii wanaagsan ma aha waxaana jeclaan lahaa inay madaxda soomaaliyeed ka fiirsadaan wujuudi badan ayaa loo soo geliyay wadanka inuu hadda meesha uu soo gaaray uu soo gaara dhiig badan ayaa ku daatay shacab badan ayaa ku dhammaaday in baa hadda diyaar u ah inay wadanka nabad kusoo celiyaan oo u dhintaan waxaan is leeyahay siyaasad xasiloon oo degan ayay soomaaliya u baahantay uma baahna waxa hadda aan inoo muuqdo oo wadanka gudihiisa ka muuqda aniga aragtiydana oo lama baahna aada iyo aad ba ugu mahadsan tahay waktigaaga aada iyo aada umahadsan tahay shukran intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanayay danjire maxamed cabdi afe oo ah ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga ee u n h c r u qaabilsan soomaaliya iyo guud ahaan qaxootiga soomaalida inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo dille nabadgelya